الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودرسكeenii koobnaa walaalayaal aynugu tala galay bisha ramadaan laba qiso oo kookooban ayaan jecelahay inaynu maanta soo qaadanno aanse u sameeyo hordhac iyo muqadimo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu inoo sheegay qur-aankiisa kariimka ah intaynu adduunka joogno inaynu imtixaamo nahay wanabluukum bishari waalkhayri fitna marna nimcada iyo barwaaqada lagugu imtixaamayaa marna waxaa lagugu imtixaamayaa dhibta iyo duruufaha adag ee ku soo maraya mararka qaarkoodiis isagoo ilaahay jala jalaaluhu xagga dhibta in laysku imtixaamo ka warramaya waxa u uhi walanabluwannakum bishayin min alkhawfi wاljuuci wanaqsi min alamwaali waاlanfusi waاthamaraat wabashiri اsaabiriin waxaanu aada idinku imtixaamaynaa intuu ilaahay dhaartay waa idin imtixaamaynaa oo waa idin imtixaamaynaa bishayin waa qadar waa xoogaa waa lagu taabsiinaya mararka qaarkood waxaa laysku imtixaamaya xagga dhibta oo maxaa ka mid a bishayin min alkhawf mararka qaarkood colaad iyo cabsi waljuuc mararka qaarkood waxaa laysku imtixaamaya gaajo wanaqsin min alamwaali mar xoolihii ayaa lagaa soo gelaya adiga oo ay meel wanaagsan kuu maraysay ayaa dhulka lagaa dhigaya walanfus mararka qaarkood naftii iyo jirhkii baa laysugu imanaya oo xanuuno iyo nuqsaan baa ku dhacaysa waathamaraat mararka qaarkood zaracii ayaa ilaahay imtixaan idinkaga furaya wax ilaahay ku sallidaba mar uu abaar ku sallido iyo mar uu xasharaad iyo cayayaan ku salido iyo mar wax kale oo ku salidaba ilahay wuxu uhi wabashiri saabiriin waxaad u bushaaraysaa kuwa sabraya haddaba waxaa ka mid a waxyaabaha la ysku imtixaamayaynu carabka marinay waxaa ka mid ah walaalayaal wanaqsin min alanfus nafta in la ysugu imanayo oo nafta mararka qaarkood la imtixaamayo waxyaabaha nafta lagu imtixaamana waxaa ka mid a xanuunada xanuun marka uu yimaado ee uu qofka ku dhaco ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo jideeyey asbaabo iyo dariiqooyin loo maro ilaahay baa ilaahay baa xanuunkana keena caafimaadkana isaga ayaa gacanta ku haya oo kaa qaadaya dhibtii caafimaadna kuugu bedelaya nebiyullaahi ibraahim waxa uu lahaa isaga oo arrinkaa caddaynaya ilaahay arrimaha uu gaarka leeyahayna inay tahay sheegaya waidaa maridtu fa huwa yashfiin haddii aan xanuunsado ilaahay waa ka caafimaadka isiiya haddaba sababo ilaahay inoo jideeyey marka caafimaad la doonayo ayaa jira sababaha waxaa ka mida in ilaahay la baryo sababaha waxaa ka mida in qur-aanka la ysku akriyo oo la ysku tufo sababaha waxaa ka mida in dawooyinka dadka aqoonta u leh ay sheegaan dhakhaatiirtu ay sheegaan iyo ta nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama inoo sheegay in labadaba la ysku daweeyo dawooyinka xisigaa ee la dareemi karo dawada dictoorka aaminka ah iyo ee dawada aaminkaah ayaa kuu qoranaya inaad isticmaali karto waa halkaan u socday waxyaabaha la ysku daweyn karo waxaa ka mid a sadaqada waxbixinta ila dhegaysta labadan qiso haddaba ibnu shaqiiq ayaa waxa uu ka soo wariyey oo uu yihi waxaan dhegahaygaa kaga maqlay waxaan dhegahaygaa ku maqlay ibnu mubaarak waa cabdillaahi ibnu mubaarak waa culimadii waaweyneyd ee islaamka boqol iyo siddeed iyo tobankii hijiriyada ayuu dhashay boqol iyo koob iyo siddeetankiina wuu dhintay waa culimadii waaweyneed waa qarnigii labaad ee hijiriga waa culimmada waaweyn ee ummadda muslimiinta ay leedahay cabdillaahi ibni mubaarak wuxuu caan ku yahay saddex arrimood mu'arikh waa taariikhyahan waa faqiih xagga fiqigana waxa uu ku lahaa baac iyo gacan sare waxa kale oo uu ahaa muxadis cilmulxadiidka aad buu ugu horreeyey caalimkaa weyn ee aqoontaa leh oo culimo waaweynna wax ay bareen abu xaniifa wax baray awsaaci baa wax baray iyo culimo kale ardaydiis iyo iyo sufyaan athawri culimada isaguna rag uu wax baray oo qiimele baa jiray ayaa waxa uu yihi waxaan maqlay ibnu shaqiiq baa odhanaya iyada oo intuu nin u yimid cabdillaahi ibnu mubaarak uu ku yihi niyow xanuun baa i haya lowgaa soo arki maysid toddoba sannadood baa nabarkaasi ku yaallaa dhakhtaroo dhanna waanu la tegey dhakhtaroo dhanna waanu la tegey wax ilaa hadda caafimaadana ma hayo sheekh bal ka waran sheekhii bal halku la maray eeg wuxuu ku yidhi idhab dhaqaaq buu yidhi oo waxaad qodaa ceel meel dadku aada ugu baahan yihiin ceelka baahi biyood meel ay ka jirto ceel ka qod waxaan rajaynayaa dee meesha imika waaba la sahamiy jeolojiyiinta ayaaba inoo sahamiyee meel biyo ka soo baxayaan oo biyahana looga baahan yahay ceel uga qod waxaan rajaynayaa markay ishaasi soo burqato ceelkaasi soo burqado in ilaahay dhiiggan ku socda iyo n dhiiggan kaa istaagi waayo bo iyo boogtan kugu taalla iyo nabarkan in ilaahay caafimaad kaa siiye ninkii baa cararay waa raadiyey waa helay waa qoday ceelkii baa ilaahay biyihii ka soo tuuray markii ilaahay biyihii uu ka soo burqiyey ayaa nabarkii toddobada sano loo taagi waayeyna ilaahay dhiiggii ka joojiyey oo ilahay caafimaad siiyey halkaa ma fahanteen laakiin yaqiin bay u baahantay qisadaasi waxay dhacday qarnigii labaad ee hijiriga ayay dhacday ama waqtigii cabaasiyiinta ayay ku dhoweyd iyo umowiyiintu markay isgaleen qiso imika dhacday beri dhaweyd dhacday ayaan iyadana idin raacinaya gabadh waa waddamadan khaliijka gabadh baa waxa ku dhacay waxaa loo yaqaano fashal kalawi keliyaha fadhiistay ilaahay waxaan baryaynaa in ilaahay caafimaad ina siiyo wixii dhib qaba iyo xanuun qabana ilahay xanuun ka dulqaado inantaasi ama ruuxaa dumarka ahi xanuunka waa la dhibaatootay marba dhakhtarka ayay iskaga daba noqotaa dawooyin kala duwanna way qaadatay akhiiran waxay noqotay go-aankii ugu dambeeyey wax la maydhaba wuxuu go-aankii ku soo ururay waxaad u baahan tahay kelida in lagaa bedelo innagu waxaynu idhahdaa af soomaaliga keli qofkaa keli baa laga bedelayaa oo keli baa loo soo iibinaya maaha waa qalad kelmaddaas keli baa loo soo iibinaya kelida malaayiin haddii lagu bixiyo lama iibsan karo bal tacbiirkay gabadhan isticmaalaysa eeg deedna gabadhu waxay doontay fatalabat man yatabaracu lihaa bikliya waxay dalabtay oy tiri yaa iigu tabarucaya yaa ilaahay dartii ii siinaya kelidiisa yaa wa labadan kelimood mid baa isbeera mid baan shaqaynay ta kale ti tii isbeerka u ahayd yaa anigu aan kusoo dhaqaajiye jidhkayga yaa iigu tabarucaya tabaruc bay tiri tabarucu waa wax ilaahay dartii laysu siinayo laakiinse waxay tiri inagu halkan ana waa lasoo iibsaday waxay tiri oo aniguna abaalgud aan ugu daraa ma kari karo inaan keli iibsado laakiinse yaan aniguna abaalgud siiyaa walaalkaa iyo ixsaanka iyo samafalka sameeyey oo ilaa labaatan kun oo dollar riyaalah waa ilaa shan kun oo dollar warkii baa dadka gaadhay dadkii warku gaadhay waxaa ka mid ahayd imra'atun faqiira gabadh faqiirada gabadh saboola oo caydha ayaa ka mid ahayd wallahi waxay tihi janis baa ku soo maray maanta kelidana iska tuur iska sii daa mar hadday ta kale kuu shaqaynayso waxoogaa dhiishii faqrigana bal muddo aad ka nasati iyaduba waa xikmade dhakhaatiirtu marka uu qofku yidhaahdo keli baan u saarayaa hebelkaa kale marka haba layskama ogolaado labada ruux baa inay is aqbalayaan bay dhakhaatiirtu baadhaan dhiigooda arrimahooda oo dhan bay baadhayaan caafimaad ahaan inays qofkanaa la baadhaya xataa laftigiisa sixadiisa iyo caafimaadkiisa la baadhaya bal xikmadda ilaahay gabadhaa miskiinadda ah iyo gabadhaa kelida loo saaraya boqol kiiba boqol way iswaafaqeen deedna ballankii ayaa la qaaday waxaa la yidhi maalinkaa isaga ah ayaa camaliyaddii la samaynayaa tiyatarkaad gelaysaan labadiinuba tiyatarku waa qolkan de gurfat lcamaliyaat ayaad gelaysaan dabadeedna soo diyaar garooba waxaa marka hore laga camaliyadii koowaad lagu sameeyay ama oberashka koowaad dee ta laga saarayo faqiiradda gabadhii saboolka ahayd baa horeynaysa gabadhii baa soo horreysay faqiiradda ahayd saboolka ahayd ee caydh ahayd subaxdii bay soo kallahday haddii ay soo kallahday waktigii loogu talo galay waxaa ka soo daba gasho oo ka dambeysay gabadhii loo saarayay kelida haddii ay soo gashay gabadhii oo ay gabadhii walaasheed ahayd ee ugu tabarucaysay iyaduna jaa-isadda ay siinaysa ay aragtay saasunbay u egtay inuu fa idaa hiya tabki gabadhii caydhahaydoo ooyeysa ayuunbay aragtay waaba ooyeysa waa ilmaynaysaaba gabadhii xanuunsanaysay baa aragtay waa la yaabtay deedna su-aal bay weydiisay waxay ku tidhi iyaa lagu soo qasbay ma cid baa dabada kaa wada oo dee dadka qaar baa la qasbi karaa moogta ma cid baa dabada kaa wada maxaad la ooyeysa markaasaa waxay ugu ayay ugu jawaabtay maya eh wax aan la ooyayaan kuu sheegayaa dhegayso inaan kelidaydii saaro oo aan cid ugu tabaruco cidna maan siiyeen kelidaydae waxa iigu wacan bay tihi saboolnimada iyo caydhay haysa ee kelidayda maan saareen intaa yare lacagtabaa ii muuqata macnuhu waa sida iyo baahidan maanta dhaqaalo u qabo ilmadii baaba sii tuurtayba hig waa sii wadayba cilmaaba isku dartayba oohintii baaba sii badisayba gabadhii xanuunsanaysay ayaa dejisay walaal aamus isdeji bal idhegaysa aniguna mar aan kula hadlay waxay ku tidhi waxay ku tidhi hortu kelidaadii hayso waxba hayay saarin ma faqri iyo busaarad baad ka cabsanaysay lacagtii aada maqashay ee labaatanka kun ee riyaal ahayd ee aan jaa-isada u bixinayeyna hoo iga qabo kelidaadiina hayso aniga ilaahay isu kaayada subxaan allah waa halkaynuga soconnay gabadhii imika ilmaynaysay ayaa farxad haddana la ilmaysay halkaasay ducadii ku jirtaa soo maa halkaasay halkaasay halkaa markay maraysay dhacday ducadii dabeedna iyadoo lacagtiina haysata kelideediina usoo nabad gashay ayay halkaa ka baxday halkaa inoogu jooji gabadhiina gurigeedii bay iska tagtay xanuunsanaysay haddii dhowr cisho ka soo wareegeen dhakhtarkeedii ay la xidhiidhi jirtay ayay ku noqotay malafkeedii iyo faylkeediina waa lasoo saaraya gabadhii waa gabadh keliyuhu fadhiisteen oo la wada yaqaano dhakhtarkii ayay u tagtay deedna faylkii baa la baadhay waxaa loo diray cayinaadkii iyo wixii dhiiggeedii iyo hawlaheedii baa la diray dabadeedna lam yajiduu aya aharin lilmaradi waxbaba waa laga waayeba xanuunba waa laga waayo yaa xanuunka gacanta ku haya caafimaadka yaa haya sabab ilaahay muxuu uga soo dhigay sadaqadii baa ilahay uga soo dhigay ugu dambeyn waxaan ku soo ururinayaa walaalayaal sheekh culimadeenna ka mid ah inaan saddex ka dhigay hayde oo culimada halkan inaga wacday dee waa taqaanaan magaciisaan imika sheegayni ayaa dhowr iyo toban sano ka hor dhakhtarkan hargeysuu galay saa la yidhi beerka khatar beerkaagu waa khatar ayaa lagu yidhi sheekhi sheekh waa waa taqaanaan laakiin ma doonayo inaan magaciisa idiin sheego laakiin waa sheekh culimadeenna aad taqaanaan ka mid ah anuu dhakhtarka waan ugu tegey beriga sheekhi ayaa xadiiskan uu fahmay xadiis baa jira xadiiskan kusoo uga jeeday maanta daawu mardaakum bisadaqa buu nabi yidhi ku daweeya kiina xanuunsanaya sadaqo laakiin waa inay niyad kaa tahay ku day maaha hadday ku day ku tahay waxba lagugu daweyn maayo dar ilaah waxaad bixinaysaana wax kugu weyn waa inay yihiin culimada saas haddaad adigoo haysta boqol kun oo dollar aad boqol kun aad soo saarta boqol kun oo somalilanah waxaa ma taraysa bay yidhahdaan wax weynoo kugu yaro cul dig kaa siiya oo miskiinka ama qofkaad siinaysana ka farxiyaa la doonaya mustawahaaga adigu aad tahay maalan haddaad kun dollar haysato saddex boqoloo dollar ama afar haddaad dhiibto maalan waa xoog sheekani xadiiskan u fahamsanaa islaantiisii buu u yeedhay wuxuu ihi xanuunkaasaa la sheegay islaantani way isku wanaagsayn xaaskiisa maasuui hortu maxaa hanti aynu haysan adduun maxaynu hayni markaasay tir wax adduuna waxaynu hayni lix boqoloo dollar lixdaba keen buuri ma odhan boqor carruurta u reeb lixdaba keen buuri lixdaba sadaqa u bixi buuri imka sii dad jilicsan raadi buuri lixdiiba way bixiyeen sheekhi ilaa yowmina haadaa wuu caafimaad qabaa aadna wuu idiin wacdiyey marar badan waxaan weydiiyey sheekhi beri dhaweyd baan su-aasha lacagtaan ka shakiyey lacagta ma laba boqol buu berigaa kugu yidhi mise lix boqol buu kugu yidhi saan beri dhaweyd waraystay horta sheekh lacagta maxay ahayd markaasuu yidhi lix boqol bay ahayd markaasaan ku yidhi ka warran maasuu yidhi de arrinku waa halkii u soo nin ilaahay wax kala iibsanay marka halkaad mo idinku barasiti mooliya baad mararka qaarkood u haysataan waxoogaa yaroo dawooyin oo daba carartaane halkanna wax ma ka daynaa allah inagu anfaco wajazaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu